bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa fiidnimo talaado ah oo ay taariikhdu ku aastaysan tahay shan iyo tobanka bisha agosto sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan mukhtaar rubow cali abuu mansuur oo hore kaga mid ahaa ururka al-shabaab ayaa maanta qabtay shirkiisii jaraa'id ee ugu horreysay tan iyo markii uu isku soo dhiibay dhinaca dowladda soomaaliya shirka jaraa'id oo uu kaga hadlay dhinacyo badan ayuu ka gaabsaday faahfaahinta ku aadan waxyaabihii ay isku qabteen al-shabaab iyo xilligii rasmiga uuga baxay balse waxa uu sheegay mukhtaar rubow cali abuu mansuur in waxa ay wadaan al-shabaab aysan u ka turjumaynin danaha shacabka soomaaliyeed iyo dalka sida uu tilmaamay waxa uuna sheegay in muddo shan sano ka hor buu isaga baxay asigu ka mid ahaanshaha kooxda al-shabaab fikirka ayuu ku tilmaamay inuu hareer maray hanaankii markii hore loo aasaasay kooxda iyo hadafkii laga lahaa mukhtaar robow cali abuu mansuur ayaa shirkiisa jaraa'idka ugu mahad celiyey dowladda federaalk soomaaliya beesha caalamka oo u tilmaamay in si wanaagsan ay usoo dhoweeyeen shacabka soomaaliyeed ayuu sheegay in kaalintooda ay ka qaateen
waxaan u caddaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed caalamka oo dhan qodobadan soo socda kow inaan ka baxay ururka ciidannimadii aan ka ahaa ururka al-shabaab muddo laga joogo shan sano iyo toddoba bilood sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf caqiido oo khilaaf caqiido ku qotoma khilaaf caqiido oo ku saabsan arrimaha aan diinta dadka iyo dalka u adeegaynin tan kale muddadaas shanta sano iyo toddobada bilood waxaan ku noolaa duulka meel ka mida bokool meeshaasna waa laigu weeraray taasoo la rabay in laigu dilo ilaahayna waa iga badbaadiyey waana iska difaacay tan kale waxaan u mahad celinayaa dowladda soomaaliyeed iyo saaxiibadeeda caalamka kaalinta ay ku lahaayeen in heerkan ay wax soo gaara waxaan caddaynayaa in uu wada hadalo noo socdo dowladda federaalka soomaaliya oo aan marti u ahay magaalada muqdisho wada hadalkaasna aan ka filayo natiijo isfahan waxgal noqda in shaa allahu tacaala qodobka ugu dambeeya waxaan mar kale ama mar labaad u mahad celinayaa dowladda soomaaliyeed shacabkeeda iyo madaxdeeda sida diiran ee laigu soo dhoweeyey magaalada muqdisho aniga oo rajo ka qabo ee inshaa allahu tacaala rajo ka qabo inaan u gogol xaarno nabad waa
mukhtaar robow cali abuu mansuur ayaa muddooyinkii dambe waxa uu ahaa nin ku sugan deegaanka abal ee ka tirsan gobolka bakool oo ku dhow degmada xudur halkaasoo muddooyinkii dambe uu ahaa nin ku sugan tan iyo markii ay weerar qorshaysan ku qaadeen ururka al-shabaab oo walwal ballaarani ka qabay ku-biiritaankiisa dowladda federaalk soomaaliya robow cali abuu mansuur ayaa aaminsan yihiin dadka ka hadla arrimaha siyaasadda dalka in wax badan uu ka bedeli karo xaaladda haatan dalka uu ku sugan yahay gaar ahaan kooxda al-shabaab maadaama uu garanayo saldhigyada ugu waaweyn ee waxay u yaalaan kooxda al-shabaab sida uu ka dhawaa sida ay qabaan qaar ka mid ah dadka kafa dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya mukhtaar robow cali abuu mansuur ayaa haatan ku sugan mid ka mid ah xarumaha hay-adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya oo lagu hayo iyadoo sidoo kalena ay horey dowladda gacanta ugu haysay sheekh xasan daahir aweys oo ka mid ahaa kooxda al-shabaab balse mar dambe isaga soo baxay ka gadaal markii uu caal waayey kasii mid ahaanshihiisa riskina ay u gashay nafsadiisa baqdin uu ka qabana kooxda oo isaga soo cararay xilli habeen ah iyadoo ugu dambayna gacanta ugu soo galay dowladda soomaaliya hogaamiyaal dhowr ayaa haatan la rumaysan yahay in wadahadallo ay kula jirto dowladda dhexe ee soomaaliya taasoo lagaga gol leeyahay inay isaga soo baxaan ka mid ahaanshaha kooxda al-shabaab oo la rumaysan yahay haddii ay ka baxaan in al-shabaab gobolkooda uu haatan sii gaabanayo maadaama ay waayeen ama hore ay kaga baxeen horjoogayaal caan ka ahaa kooxda ay ka mid yihiin xasan daahir iyo sidoo kale roobo cali abumasuur sikariya iyo sheekh atam oo ayagu haatan gacanta dowladda ku jira halka kuwo kalena ay isaga baxeen dalka kuwaasoo haatan ku sugan qaybo ka mid a waddamada xiriirka la leh soomaaliya dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in wadahadal ay kula jirto wadaadkan ka soo goostay al-shabaab ee sheekh mukhtaar roobo cali abumasuur saacado kadibna saacado kadib markii uu muqdisho kula hadlay saxaafadda war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay soo dhoweynayso shakhsiyaadka ka soo goosta falalka argagixisada ee ka mid ahaa waa ururka kooxda al-shabaab sida dowladda federaalk soomaaliya waxaa aas-aas u waa siyaasada dowladda federaalk soomaaliya waxaa aas-aas u ah in shaqsigii ka waantooba falalka argagixisanimada argagixisanimada ah oo doonaya inuu ka qayb qaato nidaamka dalka lasoo dhoweynayo sidaasi darteed dowladda federaalk ee soomaaliya waxay soo dhoweynaysaa mukhtaar roobo cali abumasuur ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkii ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya waxaana arrintan ay imaanaysaa saacado yar kadib markii maanta shir jireed uu ku qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweynihii shalay xilka ay ka qaadeen maamulka xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle ee cali cabdulaahi cusuble ayaa sheegay in aan waxba ka jirin arrintaasi sharci darrana ay tahay madaxweynaha dhabta ee maamulkaasina asiga uu yahay sida uu ka dhawaajiyey maanta xilli uu kula hadlayay warbaahinta qaybo ka mida deegaanada maamulka hirshabeelle cusuble oo dib ugu laabtay magaalada jowhar ee xarunta maamulka ayaa sheegay in been abuur ay aheeday kulankaasi sidoo kalena sharci darro uu ahaa hanaanka mooshinkaasi loo keenay iyo qaabkii loo maray waxa uuna sheegay in meesha ay ka muuqanaysay laablakac ku aadan xilka qaadistiisa iyadoo aysan jirin wax qodob ah oo loo cuskoday sida hadalka uu dhigay waxa waaye marka mooshinka la keenay iyo waxa la yidhi go'aan waayo waa lagu dhawaaqay intaba waa baadil waana wax kama jiraan waxaa la jebiyey waa dastuurka qof keligii ah dawladda go'aan saamaynaya baarlamaan inta hor fadhiisto xildhibaano ma dhihi karo go'aanaan ridaya midda labaadu waxay tahay xeer iyo nidaam ayaa noo qoran dawlad goboleed ahaana dastuurku meelgaara ayaan leenahay waxa ku cadla waxay tahay iyo xeer hoosaadkaba mooshanka marka laga keeno madaxweynaha awalan madaxweynaha marka mooshan laga keenaayo dastuurkay ku qoran tahay qodobada lagu soo qabsan karo waxaanan ahayn oo idil waa wax kama jiraan qodobadaas yaa go'aaminaya shir guddoonka iyo guddiga fulinta ee baarlamaanka ayaa haddana go'aaminaya inay qodobadu dastuuri yihiin sax yihiin mooshankaanuna xaq yahay lala horgeynayo baarlamaanka intaa markaa la helo waxa waaye muddada mooshanka codkiisa la qaadayo dhinaca kalena kulan lagu ayidayay go-aankii maalintii shalay ka soo yeeray xildhibaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa kulanka soo qabanqaabiyey xildhibaano ka tirsan baarlamaanada labada aqal ee dowladda soomaaliya waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin dhowra ugu horeeyo xildhibaan daahir amiin jesow waa cabduqaadir cusuble iyo sidoo kale muuse sudi yalaxow doctor dufleh iyo kuwo kale oo ku abtirsada deegaanada maamulka hirshabeelle waxayna sheegeen inay si aad ah u bogaadinayaan arrintaasi taa waxayna sheegeen inay qaadeen qodob dastuuri ah xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle dhinaca kale waxaa dhinaciisa ayaday go-aankaasi guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle oo dib ugu laabtay magaalada jowhar aruurnimadii maanta oo salaaso ah waxa uuna sheegay in go-aankaasi uu ahaa mid uu la qabo mudanayaasha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo dhowr iyo lixdan ka mid ah ay codkii kalsoonida kala laabteen madaxweyne cusuble shalay waxaana sidoo kale go-aankaasi ka aamusay ilaa iyo lix mudane halka ay diideen laba mudane oo ka tirsan kulankaasi xildhibaanadii xaadiray halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbalandna waxa ay sheegayaan in maanta lasoo xiray kalfadhigii baarlamaanka ee maamulkaasi madaxweynaha maamulka jubbaland sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta soo xiray kalfadhiga saddexaad ee golaha baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland khudbad dhinacyo badan taabinaysa oo madaxweynaha uu ka jeediyey baarlamaanka ayuu kaga hadlay arrimo kala duwan oo si gaar ah ugu wuxuu ugu dheeraaday wadatashiga hay-adaha dowladda iyo iska warqabkooda madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam waxa uu sheegay in howl waliba ay u baahan tahay in la qabto oo ayna ka maarmaynin si wada jir ah in loo qabto hawshaasi ama loo wajaho waxa uuna sidoo kale ugu baaqayay dhinacyada kala duwan ee maamulkiisa in hal meel looga soo wada jeesto oo loona midoobo wax waliba oo carqalad ku noqon kara hanaanka wada shaqaynta ah ee hay-adaha kala duwaneed dowladda goboleedka jubbaland arrimaha dhulka ayuu madaxweynaha sheegay in xukuumadda cabashooyinkaas ay in badan ugu imaanayeen si taasi loo yareeyana ay si ugu sida ugu dhow loo dhisi doono guddiga adeega garsoorka iyo dibu iyo in dib u habeyn ballaaran lagu sameeyo lagu samayn doono hanaanka garsoorka deegaanada jubbaland madaxweynaha jubbaland ayaa ka dalbaday mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya waa baarlamaanka maamulkaasi jubbaland in wax badan ay u qabtaan bulshada inta ay xilka hayaan waxa uuna sidoo kale sheegay inaan marnabo laga maarmaynin wada shaqaynta dhinacyada kala duwan ee baarlamaanka iyo hay-adaha kale oo ay ugu horeyso xukuumadda iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanadaasi jubbaland warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waanagay intaa warka anigoo saaxiibkiin maxamed nuur aamiin ayaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay intaynu mar kale dib ugu kulmayno sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu